أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo qodobada aan idinku guheynana waxaa ka mid ah faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarro ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose wafdi ka socda dowladda xabashida itoobiya ayaa soo gaaray magaalada muqdisho xilli murtad gargurta xukuumadda adis ababa u saxiixay qaadashada badda soomaaliya ehelada qof shacab ah oo maleeshiyaadka ridadu si bareer ah ugu dhaawaceen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay falka ay geysteen murtadiinta wilaayada baay ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta kulan wadatashi ah oo u dhexeeyey wilaayadii islaamiga gedo iyo odayaasha dhaqanka wilaayada loogana hadlayay garab istaagga shareecada islaamka ayaa kusoo idlaaday deegaan ka tirsan wilaayadaasi munaasabad lagu daafurayey iskuul cusub ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada xudur ee wilaayada bakool
أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
waa subaxnimo jimco ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddexda rajab sanadka kun afar boqol afartan iyo lix hijri qodobadii warka ugu door karoonaa ayay intaasi ahaayeen haatanna isagiyo dhan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weerarho ka kala dhacay wilaayaadka shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada shabeellada dhexe ayaa laba qarax la beegsaday ciidamo ka tirsan kuwa kufaarta burundeeska ah oo ku lugeynayay deegaanka buurane ee hoostaga degmada mahadaay waxaana qaraxaasi ku baktiyey laba askari oo yugandhees ah dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay shalay ka miin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku socdaalayay agagaarka tuulada kaytoy ee hoostagta degmada jannaale dhimashadu waa hal murtad oo ahaa sarkaal taliya hurin ah oo lagu magacaabi jiray xooriye dhaawacuna waa saddex askari oo murtadiin ah wafdi ka socda dowladda xabashida itoobiya ayaa soo gaaray magaalada muqdisho xilli murtad gargurta xukuumadda adis ababa u saxiixay qaadashada badda soomaaliya nuur cali warsame abusheyba ayaa warbixinta warkaasi noo haya kooxda ridada soomaaliya ayaa durbo bilowday in magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya kusoo dhaweyso madax sare oo ka socota dhanka itoobiya xilli xabashadu loo rumeeyey riyadii ay ku taamayeen oo ahayd inay helaan qayb ka mid ah badda soomaaliya waxaa saacadii lasoo dhaafay magaalada muqdisho ee soo gaaray taliyaha ciidanka xukuumadda kaafiradda etoobiya wasiirka gaashaandhigga iyo xubno kale oo dhowr ah madaxdan ka socotaa dhanka etoobiya ayaa kulamo la qaadan doonaa murtad xasan garguurte oo ah hogaamiyaha kooxda aridada waxaana la tilmaamayaa in taliyaha ciidamada etoobiya uu doonayo in gurgurta uu kala hadlo arrimaha ciidamadooda ku sugan gudaha soomaaliya dhanka kale kulanka labada dhinac ayaa la sheegay inuu si guud u daarnaan doono howlgalka cusub ee eyusum iyo sida ay kooxda riddada u qancin lahayd ciidamada xukuumadda abiy axmed maadaama dalka ay ku sugan yihiin boqolaal ciidamo etoobiyaan ah dhanka kale murtad axmed macalin fiqi oo ah wasiirka arrimaha dibadda kooxda riddada ayaa saacadii lasoo dhaafay isagoo isku muujinayay in xukuumaddiisu ay guul ka gaartay etoobiya uu sheegay inay xaqiijiyeen ahdaaftii ay ka damacsanaayeen etoobiya sidaasina lagu gaaray heshiis balse taa cagsigeeda kooxdii riddada ayaa qoorta u raaricisay damcii etoobiya iyadoona u gacangelisay dhaxal sannado badan oo lasoo ilaalinayey lama oga natiijada ka soo bixi doonta kulanka ay yeelan doonaan murtad xasan garguurto iyo madaxda ka socotaa dhanka etoobiya balse arrinta la isweydiinayo ayaa waxay tahay murtad xasan garguurte masar iyo etoobiya miyuu hal meel isugu keeni doonaa oo sidaa miyuu mar kale lugaha kula geli doonaa ajaxiimo hor leh ama xal kale oo fashil ku soo idlaada ayuu qaadan doonaa waase la arki doonaa natiijada ka soo baxda umuurahani mahadsanid abushiiba ehelada qof shacab ah oo maleeshiyaadka riddadu si bareer ah ugu dhaawaceen magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay falka ay geysteen murtadiinta marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi noo haya waa dhacdo qayb ka ah dhacdooyinka foosha xun ee maleeshiyaadka riddada u geysanayaan dadka shacabka ah taasoo ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya mid ka mid ah dadka xoogsitada ah ee ku nool magaalada muqdisho ayay maleeshiyaadka murtadiinta ku dhaawaceen gudaha caasimadda xilli ay maleeshiyaadkaasi doonayeen inay dhacaan cabdulaahi ibraahim muumin oo ah ninka ay dhaawaceen murtadiinta ayaa waxaa soo gaaray dhaawac halis ah waxayna maleeshiyaadka kooxda riddada doonayeen inay ninkan xoogsatada ah ka qaataan taleefon u watay madaxa ilaa garabka ayay xabada kaga dhufteen askarta riddada wuxuuna yaallaa mid ka mid ah cisbitaalada muqdisho iyadoo la sheegay in xaaladiisa oo daran aawadeed aan waxba laga qaban karin eelada qofkan shacabka ah ee murtadiintu waxyeeleeyeen ayaa ka warramay sida uu u dhacay falkaasi oo darti laan dilin waana moobeeladan wawiinaga eh dartioo laan dili moobeela laka dhacay marka laakiin oo meelo soo lakarbiyo moobeel yana ku moqonyo walka u qaadadi wal dhaci tuugi dhacti tuugi dili madaga walan ku dhaway habad feero walan ku dhaway habad usoo meeliyaalo onka seeni meeliyaha ku qaadani isbitaal madiini jeyni isbitaal madiini markiinu jeynin isbitaalkeen lan oo walwiin wanan ku qobadina madle haatan walma ku qobada korna meelan ku qaadana naari meelay ku qaadan haddana isbitaalaha isbitaalo oo magaalada oo muqdisho gudaho ka dhex yaalaan isbitaalaha oo muqdisho ka mid yihiin ayaa sheegnay hamiinkiina way hadda way ku jiifadahaya sariir oo boqol doolar eh dad oo masaakiin ahoo meelaha ku qahina iskaana kanti jamaadi haytina way ku adeegiday ma isla ma haldaas suuqa tabeelaha ka adeegidi wal qudaar qudaar ee moose iyo asalad salaati iyo idisan yaal yahan adeegidi haaslo haay qolay ha adeegidi lan idisan jeedo haay meelaan ku horkoy telefoon wana meelaan telefoon la iska dilahay haafadooda hamiinka la galahay telefoon noo dhacahay marka telefoonkii wiinagii telefoon dartiisa ayaa lafoojan burbureen oo habeen ambeeli
dhacdadan waxay imaanaysaa xilli ay sii kordhayso dhibaatada koox riddada ay ku haysto shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho maleeshiyaadka riddada ayaa dadka shacabka ah ku haya dhac bahsan waxayna dadka u diraan waxyaabo iska yaryar sida teleefoonnada iyo wixii la midka ahaa halka madaxda iyo siyaasiyiinta riddada ay bow xoogan ku hayaan hantida bulshada muslimka ah ee soomaaliyeed iyo guud ahaan hantida mugurtada ah maasaned marwaan wilaayada baaya ayaa soo bandhigtay askari toobadkeen ah oo ka soo baxay safka murtadiinta xasan cabdiraxmaan abuxasaan ayaa warbixinta warkaasi noo haya wilaayada islaamiga ee baay ayaa muddooyinkii dambe martigelinaysay maleeshiyaad taa'ibiin ah oo ka soo baxayay safka cadowga kuwaasoo garwaaqsaday inay dib ugu soo laabtaan diintoodii ay markii hore ka xubsiibteen askartan taa'ibiinta ah oo isugu jiray saraakiil iyo maleeshiyaad waxay inta badan ka soo baxayeen safka maamulka riddada koonfur galbeed iyagoona ka imaanaya degmooyinka buuraxkabo diinsoor bardaale iyo baydhabo maxamed cabdiraxmaan maxamed waxa uu muddo toddoba bilooda ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ee hoostaga maamulka gaalaraaca ah ee koonfur galbeed waxaana uu ka howlgalayay degmada bardaale oo ka mida degmooyinka uu cadowga kaga sugan yahay wilaayada baay isagoo taa'ib ah ayaa lagu soo bandhigay deegaanka iidaale ee dhacaduleedka magaalada baydhabo markii towxiidka loo qabtay kadib ayuuna la hadlay idaacadda islaamiga andalus walaal magacay waliba leedahay maxamed cabdiraxmaan maxamed waliba kukooy bardaal walaalkii waliba kutursanaay ciidanka bardaala kutursanaay todoba bilooda ciidanka oo banaanka lahambiirka jaray kadibna markaana fiiri walaala nimadoonti walbeenga iyin walbanku jarna waliba go'aansaday inteena ha ku dhabaho banaanka kulwada todoba bilood maxamed ayaa dhanka kale ka sheekeeyay dhibaatooyinka ay ku jiraan maleeshiyaadka riddada ee gaalada u adeego wallaahi fafaad dhib qofka aminkan jiifadaana biyahan jiifadaana bani aadamna isku fiiriyow meelara walowsoo harbahan welisan ogayn intii wal oo shirki ayin daas dartiye arafaad aska aska duu kuli sharafaad isku dheh waliba go-aan ka deera intaan iskugu dhaba anigi waalidiinta marka talame intaan binaan ku bah taa'ibkan ayaa dhanka kale ka sheekeeyey sida loo soo dhoweeyey markii uu soo gaaray deegaanka iidaale isagoona dhanka kale farriin u diray maleeshiyaadkii uu safkooda ka soo baxay mujaahidiinta hay dhawaayaan faylan hay dhawaay wadan oo waliba kooya kala dambeyn yaala isku dambey dinta islaamka needan hijiira kooyana needan hay dhawaay wallaahi waliban hay dhawaay si oo qofku muslima bal hadhawaay qad wal hay dhawaay izaaid hersara lahay dhawaay wala jeelan muslimiinta is jeelin wala isqasin inta muslimiinta alle in jeelin inigoo lay adowka adowkuna leyin waa in sheegay walahi fari warbaan diraymt oo dafar ii rafaad waan dirifadinti oo onkoyan mujaahidiinta onkoyan fariinaan dirifadin maxamed cabdiraxmaan maxamed waxa uu ku daba feelayaa askar iyo saraakiil taa'ibiin ah oo muddooyinkii ugu dambeeyey si xawli ah ku soo gaarayay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay waxayna arrintan timid kadib markii wilaayada islaamiga ee baay ay horay baaq toobadkeen ah oo ugu dirtay maleeshiyaadka riddada ee weli ku adkaysanaya safka cadowga maasaned abuxasaan kulan wadatashi ah oo u dhexeeyay wilaayadii islaamiga gedo iyo odayaasha dhaqanka wilaayada loogana hadlayay garab istaagga shareecada islaamka ayaa kusoo idlaaday deegaan ka tirsan wilaayadaasi casaam carafaad ayaa warbixinta warkaas noo haya kulankan wadatashiga ah oo u dhexeeyey wilaayadii islaamiga gedo iyo odayaasha dhaqanka degmada baardheere iyo deegaanada hoos yimaada loogana areysanayay garab istaaga shareecadda islaamka iyo damaca etoobiya ayaa ka dhacay deegaanka shanqalow oo ah deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada islaamiga gedo waxaana ka soo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga gedo iyo marti sharaf kala duwan ugu horeyn waxaa kulanka ka hadlay odayaasha iyo waxgaradka degmada baardheere iyagoona ka hadlay qodobadii ka soo baxay kulanka iyo garab istaaga shareecadda islaamka waxyaabaha kulankaas ay wilaayada usoo qaban qaabisay oo looga hadlayay iyo odayaasha dhaqanka ee waxay ahaayeen shan qodob oo aada iyo aad qof kastoo islaam ah qalbigiisa u dhibtay shantaa qodobna waa laisla gorfeeyey meel baa laisla dhigay shanta qodob qodobka ugu weyn waa damaca etoobiya ee ay ku soo gashay dalka soomaaliya damacaas oo odayaasha dhaqanka gobolka gedo iyo wilaayada gobolka ay isla soo qabanqaabiyeen qodobka labaad qabyaalada la degtay ummadda soomaaliya khaas ahaan gobolkanaga hadda ku caanbaxday ayadoo weliba qabiilooyinkii jifa jifa calamo lagu kala dhiibayo qabyaaladii halkaas sii maraysa iyo sidii looga hortegi lahaa dhibaatada dalka taalla markii la fiiriyey damacaas gurican oo ragga etoobiya wata inaan iska celinno oo la iska celiyo shahaad in lala galo oo la iska celiyo waa la qaatay waxaan isla qaadanay walaayada islaamiga odayaasha dhaqanka waxaan isla qaadanay dhammaanba magaca etoobiya wax sheegto si shacab iyo walaayo iyo dhan walbo in loo diro dhaqaala hadday tahay hadday gacan tahay hadday af tahay dhan walba in loo diro waa isla qaadanay dhammaan waxaa isla qaadanay walaayada islaamiga iyo khaasatan degmada baar ee odayaasha dhaqanka waxaan isla qaadanay ilaahay kitaabkiisa in lagu dhaqmo la qaato ummadda muslimiinta ee gobolka ka dhaqan may baan ka baaqane ama ogaahiyaane hadafka etoobiya ayaad u wadata si gooni ah dowlado badan kirishtaan eh yahuud awah niiduuli laakiin gaar ahaan dowladda etoobiya faragalinta iyo had gobolka ka sameey in si gooni ah marka insha allahu liinku digtoonada walaalaha muslimiinta gobolka ka dhaqan iyo inku dardaarmaan ugu dambeyntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga gedo alwaali luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaaranno kala duwan waxaanu dardaarmaynaa insha allahu tacaala ballanta aan galnine inaan ka run sheegno kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala aan u nusrayno ethoobiya waa taqaanaan waacadu soo jireena hadafka guracan iyo kaleda soomaaliya waa inay isku indiraan jifijife ay isu dhiibaan oday oday isu dhiibaan qabiil qabiil isugu diraan si ay dalka bannaan kaga qaataan taana waad dareemaysaan oo meelo badan ay waxaa weeyaan isku direen qabiilka ay ugu dambaysay luuq ay gacanta isu gelisay dadkii walaalaha ah deriska ah ee wada deganaa deegaanka saas awgeed marka qabaa'ilada noocaas ah nimanka isku diraayo oo cadowga ah waa in digtoona gaar aan ka qaadanno waa in dadkeena aan kaga digno marka qofka hadduu cadowgiisa dareemo maciinkiisa iyo gacalkiisana dareemo waxbaa uu kala baxayo inaan waxaa weeyaan isla dareenno diinta aan haysanno macaanka ay qabto iyo shareecada lagu dhaqmayo wanaagga ay leedahay aan ku dadaalno kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala dhaqankiisa kitaabka ilaahay dufaaciisa in ciidan loo noqdo in asaga waxaa weeyaan loo dagaalamo dartii kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala in lagu raadiyo shahaado maxaa yeele maanta dagaalka waa uun labo waa xaq iyo baadil xaqa garab aan siino
kulankan ayaa qayb ka ah kulamada sida dardarta le ooga socda degmooyinka deegaanada wilaayada islaamiga ah ee gedo mahadsaned casaam munaasabad lagu daahfurayey iskuul cusub ayaa ka dhacday deegaan ka tirsan degmada xudur ee wilaayada bokool cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi noo haya waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna furayey xarun waxbarasho oo si toos ah u hoos tagta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada bakool taas oo laga hergeliyey deegaanka koorkoor ee hoostaga degmada xudur munaasabadda waxaa kasoo qaybgalay mas-uuliyiinta wilaayada salaadiin waalidiin ganacsato iyo qeybaha kale ee bulshada waxaana ugu horreyn kelimad dhinacyo badan taabanaysay ka jeediyey waaliga wilaayada bakool sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan geedka walaal iska haysada xasan sheekh mahmuud iyo nimankun hor socda gaalada ushaweed iyo murtadiintiyo iyo wali araturug nagadi iska jaraan isku baabko ihin iyo mujaahidiinta bariga afrika ku dagaalamaayaan walaal iska haaymayo welijeedna haska haysada jare dadka muslimiinta ee u macnaa in gaalada may waa juhdi badanga geliyaas iskoolaada la dhisa jari meelo badanga mana makaadadoo toban qofna taan deganayna iskoolka dhisa jareen dhagax eh hey adig shaqeey jaraan maana hadafka ma in dadkan wala baro diintiyo la baro maeh walaa la baro may waa gaalnimo oo mutaxan oo geedlahankagebadaan ayaalkala baraay muqararaadso markii lahaa fiiriya ilahaba baari hataa mayl aragay arkaanul iimaan meegaw lima iyo shanley ka goran maqararso koolaku bii maana shanley arkaanul islaamna shangu arkaanul iimaanna shangu waxyaabihii markii la fiiriya may la aragay gaalnimo ayaalka la baro hay markaasaa may la surmay in muqarar islaami ah amba manhaj islaami ah meelo marjiyan atan u seeyay qur-aanka iyo sunnada in marka la dejiyo dagaalka markuu may ka socde kan habadee dadka dhanba fahmaya laakiin kan mal fahmo jazaakum allahu khayran walbarashadaas marka geeka oo nasiibis an waa dhateen guryaalkin hasiinka galli maylana ay ku faa'iidaysadooy ilaahay ay tuugoy gaaladan hayabaarooy muslimiintan ilaahay halan tuugoy guursiyo jazaakum allahu khayran kheerkan ku faa'iidaysaneen halaqaadka ay amiro masaajidada dugsiyada qur-aanka iskuulaadka ummaddu walaa ilaahay koran ka qaado may wahaan kitaab qur-aanku in allaha yarfacu bihada alkitaabi aqwaaman wayadacu bihi aakharin intaasi kadib qaar ka mid ah waxgaradka iyo ganacsatada deegaanka ayaa kalimaad ka jeediyey iyagoona si weyn u soo dhoweeyey iskuulka laga furay deegaankooda kana faa'iidaysan doonaan madarasidan tan e siyaasin iyo hagaalgaalyaani sanadkan oo hataa dhaafan ya ilaahay nin suurigeli madila dhisi may baa lagu qoofsanaaye in infuruma doogna dadlanin helaan haddana may alxamdulilah lena madarasadii yaraati dadallan heli dadka deegaanka kheyr alla sii awlaadi hadiren madarasadan dadkanin ogolaaday mujaahidiinta haayan unuuna goolshoka kani ka dhisni afar bilood dhombeesadii ha aruuryaani yeedii mas-uuliintii oo samadoonadii malaaq abuukur la shaqeeyeen ya dhiseen gaarhaan korkoor mayba waaha madarasadii geeg furitaanshi ciidanka farahasagna bismillaah hadhowaad walaalayaal ilaahay ka maxasan tangeeg unan fidhayna benawal ningad antu ku hormahnamarna ilaahaynii anfaca doogorad ma ihi magaagay la dhowyahankahi anna oo hadalkay ka qaybsan ganacsatada korkoor garab galaan walaalo oo arrintun hanin aas aasi wali tabartaan ayaa ku jeysadaana insha allahu haddii ilaahay eer hadalkaynantaas keliya yaxka koobe walaalayaal geeka anta maylin roogeha madaraso oo laka furaw tuulida korkoor oo madarasadaasna magaaje laka magaco ibnu cumar waa nasiib ilaahay nin weeli oo inta ku hor unan helan maylana ilaahay kama hasan suma markaas kadib gaabanqaabayaashii oo horey hanka maybwa teli in madarasadaas ee deegaanada islaamiga ku hirgalaan dadkaasna kama adayaan insha allah xaruntan waxbarasho ee laga furay deegaanka korkoor ee wilaayada bokool ayaa ku biiraysa xarumo waxbarasho oo dhowr ah oo ka furan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada kuwaas oo si toos ah u hoostaga maktabka tarbiyada iyo tacliinta mahadsaned cabdiqani warbixintaasna waxay u dambeysay dhegaystayaal warkii oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga ah ee andalus tan ee kulanti dambe asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh